kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaa qadka telefoonka magaalada baydhabo si toosa inoogu jiro wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdirashiid xasan ducaale maxamed ducaale aan idhaahde mudane wasiir kusoo dhawow warbaahinta koonfur galbeed baydhabo mediya isha baydhabo daafeed mudane waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeyso waxaan la soconaa in maanta magaalada baydhabo ay ka dhacay munaasabado kala gedisan maalinta duumada adduunka iyo weliba munaasabad kale oo ahayd la wareegid qalab lagu dhisayo madaxtooyada magaalada baydhabo iyo shirkii caadiga ahaa ee khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed markii arrimaha iyaga ah laga soo tago waxaa nagu maqaalo ah in dowlad goboleed koonfur galbeed ay tababarkii ugu horreeya u furtay ciidamo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka arrintaas iyada maxaad inooga sheegi kartaa
walaalaad waa umahadsan tahay arrintaasu waa jirtaa xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo xilligii la yegleelay oo la magacaabay golaha wasiirada waxaa socday shaqooyin badan oo xukuumadda ay ku howlanayd ugu horeysay dejintii wasaaradaha iyo dhismahoodii waxaa la qabtay guddiyo qabanqaabo oo shaqooyin kala duwan loo xisaaray guddiga deegaameynta guddiga dhaqaale united budget soo sameeya guddi loogu talagalay amniga iyo daacsimada magaalada iyo waxyaabahaas inay wax ka qabto iyo guddi wasaaradda howlaha guud ay hormood u tahay oo iyagana loogu talagalay dhismaha madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya oo ah madaxtooyadii hore ee soomaaliya baydhabo marka howlahaas ayaa socday arrimaha hadda aad ka hadlaysay oo ugu horeeyaan dhismaha madaxtooyada iyo barnaamijyada shaqooyinka kala duwan oo wasaaradaha qaybo ka mid ah ay wadeen oo kulanka hadda maanta ugu horeeyey oo arrintii looga hadlay duumada maalinta duumada oo xukuumadda ay ka qeyb gashay iyo furtaankeeda ay lahayd iyo kulan kale oo asna looga hadleeyay looga arrinsanayay sidii loo sii dardarin darin lahaa dhismaha madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya oo barnaamij la yidhaahdo isku dasho lagu bilaabay saad ka warqabtaan in badan waan dhismaha madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya dhismaheedii hore waxaa lagu dhisay iska xabkii hore oo lagu dhisay xab la mid ah ayaa lagu dhisayaa dadkii qalab iyo hanti iyo xoogoodii intaba umadka dadka ay ka imaanayaan taageero caalami ah oo kale oo gacan ka geysta ma jiro dadkaas dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ama gudaha
mudane wasiir aan kaa dhexgalo dabcan waan la soconaa dhismaha madaxtooyada meel fiican inuu marayo ay dadkuna ka qayb qaadanayaan arrinta dadku ay aada u danaynayaan annagana gaar ahaan haddaynu nahay warbaahinta koonfur galbeed waxay tahay dhismaha ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidamada iyaa idinka gacan siinaya tababarkooda
wal dhismahaas waa jira dadka reer koonfur galbeed soomaaliya waxay ka tashadeen ayahooda waxay kasanayaan ciidamo dafcadii ugu horeysay oo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo ciidamada daraawiishta kulankii maanta golaha wasiirada oo khamiislaha iyo kulamadii ka horreeyayba arrintaas waa lagu soo qaaday waxaana laga bilaabay habka ugu horeeya horta ciidamadaas lagu dhisi karo oo ah kriteriada lagu xulanayo qofka noqonaya askari ma rabno inay noqdaan hab maleeshiya beeleedyadii iyo waxyaabihii hore oo urradii hore oo hogaami kooxadihii hore ay wadan jireen iyo qaabkooda wax ku shaqaynaya waxaan rabnaa ciidamo u adeegaya ummadooda oo behavior ahaan iyo skiilis ahaan intaba loo tababaro oo u qalma in ay u adeegaan ummadoodii maseerkooda iyo iyo nabadgelyadooda ay soo celiyaan marka ciidamahaas dhismahoodii waa waa waan bilownay waxaanu ku tashanaynaa dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ama gudaha ha joogeen ama dalka dibadda ha joogeen in ay iyagu bixin doonaan tasiiraadkooda marka dafcadii ugu horeysana asaaskeedii waa la bilaabay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhanka kale waxaan wax kaa weydiinayaa wasaaradaada dabcan dhallinyarada koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya shaqo la-aan baahsan ayaa hayso maxay ka qaban kartaa wasaaradaadu sidii ay shaqooyin u heli lahaayeen dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya
wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha kulley waa wasaarad shaqaalaha loogu talagalay shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah in xirfado u abuurto ay ilaaliso xuquuqdooda ay diyaariso nidaamyadii shaqada iyo looshaqeeyaha marka waxaa loo qorshaysan insha allahu maadaama dalkii dhibaato badan iyo burbur badan iyo waxyaaba badan ay ka dhaceen dhallinyarada iyo dadkii baadmudo badan ay jirto in la abuuro xirfado shaqo oo kala duwan dadkii dhallinyarada loo abuuro kuwa maleeshiyaadka laga soo dhaqan ceelinayo kuwa kale oo magaalada baadimudada ku hayso kuwa waxbartay oo aan shaqooyinka waayey waxyaabahaas oo dhan xirfado shaqo oo kala duwan inaan abuurno oo anagoo kow ka bilaabayna inaan annaga isku tashano oo mashaariic xisaabtan faisan ah dadku iyaga iskooda ay u bilaabaan oo u ururiyaan iyo mashaariic income generation ah oo dadka iyaga laftooda ay maalgeliyaan in xataa aan samayno ayaa qorshaha noogu jirta mustaqbalka insha allah aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal-kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed ducaale oo ku sugan magaalada baydhabo oo qadka telefoonka inoogu waramayay waxaadna ka dhagaysanaysaan warbaahinta koonfur galbeed baydhabo media dt com ciisha baydhabo dt com iyo daafed dt com iyo weliba radio baydhabo aada ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir